bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah maanta oo ay tahay saddex iyo labaatanka bisha afaraad labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaana safar shaqo ooga soo laabanay magaalada muqdisho ee xarunta ummadda soomaaliyeed halkaas oo ay martiqaad aan ka helay labaatankii bishan labada kun iyo sideed iyo tobanka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliyeed iyadoo si officialana u marti qaaday wasaaradaha warfaafinada dowlad goboleedyada dalka ka jira oo dhan iyo saxaafadda ka jirta dowlad goboleedyada iyo ururada bulshada intoodaba waxaan rabnaa inaan war-saxaafadeedkan ummadda soomaaliyeed iyo reer koonfur galbeed soomaaliyaba aan ugu xaqiijino waxyaabihii aan kala soo kulannay markii aan tagnay magaalada muqdisho shirkii naloogu wacay iyo sida uu xaal noqday annagoo aragtideenna horaba u cabiray waxaan martiqaad si toosa ooga helnay labaatankiisaan horaba u sheegay bishan labada kun iyo sideed iyo tobanka bisha afaraad wasiirka wasaarada wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaha wasiirka wasaaradda warfaafinta isagoo si official ah noogu soo diray email laguna martiqaaday shirka magaalada muqdisho ka dhacayay kow iyo labaatanki ilaa labaalabayo labaatankii kaasoo uu ajandihiisuna ahaa badbaadinta suxufiga soomaaliyeed annagoo ajiibayna invitationkii naloo soo diray ama martiqaadkii naloo soo diray waxaan isugu nimid magaalada muqdisho wasiirada warfaafinta dowlad goboleedyada dalka ka jira sida puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle hase yeeshee kow iyo labaatankii bisha markii aan isu diyaarinay inaan tagno goobtii uu shirka ka dhacayay oo aan islahayn aad bay u dhib badnayd oo ma mudnayn in shirkaas lagu qabto oo ah meel xoogaa aada u malaysid in garitaankeeda iyo ka qaybgalka shirkaas uu ahaa mid aada ciriiri u ah hase yeeshee markii uu shirku furmaayey waxaa dabcan ajandooyinkii baa la qaybiyey ajandooyinkii markaan eegnayna waxaa inoo soo baxay in ajandooyinkii markii aan joognay deegaanada goobaheeni shaqo ama dowlad goboleedyada aan joognay aanan ahayn ajandihii naloo soo diray mid ka duwan baan halkaas oogu nimid kaasoo aan u aragnay inuusan sideedaba anfacu lahayn warbaahinta soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada wasaaradahooda warfaafinta ee dalka ka jira waxyaabaha aan meeshaas ku aragnay waxay ahaayeen in la weeciyey la marin habaabiyey ajandihii intii aanan ka safrin deegaanadii aan ku sugnayn ajandihii naloo soo diray oo keliya ahaa hal ajanda oo ahaa badbaad badbaadada suxufiga soomaaliyeed oo micnaheedu yahay suxufiga soomaaliyeed duruufaha iyo dhibaatooyinka uu ku shaqaynayo sidii uu u heli lahaa safety wanaagsan iyo amni wanaagsan iyo sidii looga warqabi lahaa suxufiga soomaaliyeed hase yeeshee wasaaradda warfaafinta oo liidareynaysay shirka waxay kusoo dareen ajandooyin annagu aan ku tashanin warbaahinta dowlad goboleedyada dalka ka jirtana aan lala wadaagin wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyadana aan lala wadaagin waanu aragnay shirkaas inuu ahaa shir wax lagu afduubayo oo la rabo directionka iyo habsami u socodka warbaahinta soomaaliyeed hadday tahay heer federaal iyo hadday tahay heer dowlad goboleed intaba in lagu marin habaabinayay annagu istediyaan matallaa waxaan ku shaqaynaynaa polisiga wasaaradaha warfaafinta u dejiyeen madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka ka jira annagoo taa ka jawaabayno waxaan u aragnay in aysan dal ugu jirin warbaahinta soomaaliyeed guud ahaanba iyo warbaahinada ka jira dowlad goboleedyada dalka waxaan u aragnay shirkaasi inuu ahaa shir aada u malaysid in la afduubay markaad ka bilowdid meesha lagu qabanaya shirkaas oo aysan suxufiyiinta soomaaliyeed guud ahaanba aysan suurtagal u ahayn inay yimaadaan maadaama ay ahaayeen waxa laga hadlaya arrimahooda suxufiga soomaaliyeedna hadduu yahay dawli iyo hadduu yahay mid madax bannaan intaba wuxuu xaq u leeyahay halka looga hadlaayo aayaha saxaafadda soomaaliyeed iyo suxufiga soomaaliyed intaba inay wada joogaan waxaan halkaa ku aragnay inuu afduuban yahay shirka oo uu afduuban yahay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliyeed iyo hay-ado aan u aragnay inay sabood garaynayaan oo ay afduubkaas ay samaynayaan wasaaradda warfaafinta ay iyaguna qayb ka yihiin oo ay garab ku siinaayaan waxyaabaha la yaabka lahaa oo meesha aan markii aan nimid aan ku aragna waxaa ka mid ahaa innagiyo si officiala naloo marti qaaday in la yidhi shirkan waxba kuma lihidin oo door ah waxaad ahaanaysaan duljoogayaal ama goobjoogayaal ama dhegaystayaal ah annagoo u aragnay taasu inaysan qabanaynin maamulada dalka ka jira iyo ka wasiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba iyo ururadeenna saxaafadda ee deegaanadeena ka jira intaba waxaa kaloo u aragnay inuu yahay mashruuc ay rabaan ragga dhalinyarada ah ee jooga wasaaradda warfaafinta maadaama aan ognahay wasaaraddu inaanay wasiir lahayn marka laga reebo wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo ah kusimaha wasiirka oo aan ognahay inta badan inuu shaqo wanaagsan hayan laakiin ay marin habaabiyeen dhalinyarayarada oga hooseyso shaqada ee wasaaradda joogto oo oo rabaa inta wasaaraddu ay kala dhacsan tahay oo ay wasiir la-aanta tahay in ay madaxa magaca saxaafadda soomaaliyeed ay ku cunaan waxyaaba aan loo joogin iyagoo aan tixgelinayna mar raba saxaafadda soomaaliyeed sidoo kalena iyagoo kala qaybiyey saxaafadda soomaaliyeed oo qaarna u arka kuwa ay ku shaqaysan karaan qaarkoodna banaanka ku faquuqaayay inay kasoo qayb galaan annagu haddaan nahay wasiirada warfaafinta dowlad goboleedyada dalka ka jira horey aan u qaadacnay maantana waxaan ku sugannahay deeganagu waxaan ku laabanay oon dib ugu laabanay deegaanadii aan ka nimid waxaana rajaynayaa wasiiradu kulligoodba markay deegaankooda ku laabtaan inay hadli doonaan waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed iyo warbaahinta soomaaliyeed guud ahaanba iyo warbaahinta isteedyada intaba aan u sheegno shirkii ka dhacay magaalada muqdisho kow iyo labaatanki ilaa labaatanki inuusan ahayn shir suxufiga soomaaliyeed lagu badbaadinayo amnigiisa iyo saftigiisa laakiin wuxuu ahaa shir la rabay in magaca ummadda soomaaliyeed ama warbaahinta soomaaliyeed in lagu afduubo waxyaabaa iyaga ay rabaan oo mashruuca ay rabaan inay ku boobaan dad khaas oo ay rabaan inay ajandooyinka ayaga ay wataan ay mariyaan baan halkaas ugu tagnay taa annaguna waa diinay annaga iyo wufuuddeen wufuuddayadii inala socotay oo gobollada ka socoto qaybaha kala duwanaa lahaa oo warbaahinta dowlad goboleedyada iyo warbaahinta madax bannaan iyo sidoo kale ururada bulshada intaba dib baan usoo laabanay waxaan u sheegaynaa marka hay-adaha sida guud u taageera warbaahinta soomaaliyeed kaalmada siiya oo malaayiinta dollar sanad walba ku bixiya in waxa meesha ka dhacaya iyo wasaaradda warfaafinta qaab dhaqankeedu uusan wanaagsaneyn annagoo og tobankii bishan inaan isugu tegnay magaalada garowe ee xarunta puntland halkaasna heshiisyo wada shaqayna wanaagsan kusoo gallay annagoo dareemaynay markaasba inaysan raalli ku ahayn sida ay waxu socdeen iyagoo taa ka jawaabaya waxay sameeyeen inay afduubaan saxaafadda soomaaliyeed iyo wasiirada wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyada dalka ka jira hay-adaha taageera waan ognahay iyo dowladda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaanan qayb ka ahayn inaanan shirkaas qaybna ka ahayn horena waan u sheegnay baaqna waan kasoo jeedinay wax laaliya wixii kasoo baxay inaanan aqbalayn hore aan u sheegnay haddana inaanan aqbalayn waxaan rabnaa inaan halkaan ka caddayno guud ahaanba sidaas daraaddeed hay-adaha caawiya miidiyaha soomaaliyeed waan ognahay inay malaayiin dollar ku bixiyaan waxaan leenaha ka fiirsada waxyaabaha aad qabanaysaan waxaa ummadda soomaaliyeed magaceeda lagu helayo inaad ogaataan inay suxufiyiinta soomaaliyeed kan lowyacdo joogo iyo kan joogo raaskambooni joogo inay wada helayaan hadday tahay tababarada hadday tahay aqoon kororsiga iyo hadday tahay qalabka ay u baahan yihiin warbaahinta soomaaliyeed warbaahinta soomaaliyeedna ay u arkaan mid ay soomaali leedahay oo ay wada leeyihiin oo qolo keliya meel ugu xareysneen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa ummadda reer koonfur galbeed soomaaliya iyo ururada saxaafadda koonfur galbeed soomaaliya iyo warbaahinta soomaaliyeed ee koonfur galbeedba inaan la wadaago shirkaasu inaan annaguna soo qaadacnay iyaguna ay nala qaadaceen waxaa ila socday aniga wafdigayga ka mid ahaa gudoomiyaha ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya muxidiin xasan maxamed xusni iyo gudoomiyaha ururada bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir barako oo iyana lagu marti qaaday oo halkaa nala tegay iyagana ay u arkeen inuusan macquul ahayn sida ay wax u socdaan dibna aan deegaanadeena dib ugu soo laaban mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u sheegaynaa dowladda soomaaliyeed waxyaabaha keenaya inay wasaaraddan siday u dhaqanto waa wasiir la-aanta wasaaraddu waxay wasiir la-aan tahay dhowr bilood kadib markii laga bedelay gudoomiyaha gobolka banaadir yarisow ninka hadda loo magacaabay annagu waxaan lasoo shaqaynay yarisow waxaan lasoo shaqaynay maareya waxaan lasoo shaqaynay muslim dhuxulow iyo haddii alla ku roonyahay cilmooga intaba duruufo way iska jireen laakiin habdhaqanka iyo qaabka ay maanta wasaaradda warfaafinta u dhaqmayso waxaan u aragnaa inaysan horu marinayn saxaafadda soomaaliyeed iyo warbaahinta soomaaliyeed iyo wada shaqaynta ka dhexaysa wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyada ka jira intaba inaysan wanaagsaneen doonin wixii meesha kasoo baxayna waxaan annagu raalli ku nahay maaha waxaan aqbali doonana maaha waxaana rajaynaynaa suxufiyiinta soomaaliyeed iyo warbaahinta dowlad goboleedyada dalka ka jira inay sidaas u wada ogaadaan suxufiyiinta soomaaliyeedna waa hal cadow bay leeyihiin intaba waxay u gurmanayaan badbaadinta iyo horumarinta geyiga soomaaliyeed qaarna in la fuquuqo qaarna iyaga lasoo dhawaysto inaysan macquul ahayn waa noo muuqata waxaa naloo sheegay shalay inay yidhaahdeen waxaan dhisnay guddiyo iyagu ay rabaan inay wax ku boobaan guddiyo ay rabaan iyagu inay wax ku dhacaan waxaan rabnaa inay ummadda soomaaliyeed taas ay ogaato deegaanadeeni baan dib ugu laadabanay waxaan rajaynaynaa wasiirada kale ee saaxiibadeena inay si warbaahinta la hadli doonaan markay deegaanadooda ku loobtaan waxaan ka nimid magaalada garowe caasimada puntland halkaasna waxaa isugu tegay wasiirada warfaafinta dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo madaxda warbaahinta soomaaliyeed hadday tahay heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba muddo shan beri aan halkaa ku shiraynay waxyaabahaan iska soo qaadana waxaa ka mid ah sidii warbaahinta soomaaliyeed guud ahaan ay u midoobi lahaayeen iyo sidii loo wada shaqayn lahaa iyagoo maamulada wasaaradahooda iyo wasaaradda federaalkuna ay heshiis gaareen sidii loo horumarin lahaa warbaahinta soomaaliyeed guud ahaanba iyo sidii qolo waliba meesha ay joogto ay suxufiga soomaaliyeed amnigiisa iyo horumarkiisa ay oga shaqayn lahayd hase yeeshee ajendihii naloo soo diray shirkan wuxuu ugu duwan yahay kii garowe ajendihii naloo soo diray oo ahaa hal qura oo ahaa in la badbaadiyo suxufiga soomaaliyeed amnigiisa iyo noloshiisana la wanaajiyo kaasu ahaa laakiin waxaa meesha ugu nimid ajendo ka duwanaa kaas oo uu ka mid yahay ajendo aan aada oola yaabnay oo ahaa istraatiijiyadda labada kun iyo lix iyo tobanka iyo labada kun iyo labaatanka istraatiijiyada ay ku tilmaameen garowena waan ooga soo hadalnay istraatiijiyadaas waxaan isla soo qaadnay inta sharciga saxaafadda soomaaliyeed ee hadda baarlamaanka horyaallo laga ansixinayo in wax istraatiijiyada oo lagu midaysan yahay aan la qaban karaynin taana waa isla qaadanay heshiisyadeennadana way ku jireen marka waxaan u aragnay waxaa naloogu wacay inay ahaayeen in sawiro inta nala ka qaato la yidhaahdo nimankii soomaaliya saxaafadda garab siinaaya nala jooga ee waxaas nala ogolaada annaguna deegaan iyo dad iyo dowlad goboleedyaa matelnaa iyo suxufiyiin soomaaliyeed khaasatan anigu suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya matelaa oo ay wada shaqeyn badana naga dhexaysa waxaan u aragna marka in ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan ba aan u qaadan karin afduubka shirkaas lagu bilaabay iyo ajadooyinka guracan oo danta ka lahaayeen sidoo kalena aan u aragnay in saxaafadda soomaaliyeed lagu afduubaayo meesha shirka lagu qabtaa kow ka ahayd iyo in saxaafaddii soomaaliyeed oo la rabay waxa laga hadlaayo waa amnigooda iyo horumarkooda in iyaga lagala dhuumanayo kooxa gooni inta meel lala galay la rabo in ajadooyinka la rabo wadanku saad u tahay waa federal taladu dalkuna waa wadaago waa la wada leeyahay wasaaradda warfaafinta waxay wasaarad ku tahay oo ay ay ku shaqayn kartaa marka ay wada shaqayn rasmi ah ay la leedahay wasaaradaha dalka ka jira marka wasaaradda warfaafintu hadday iyadu iskaafisana dee waa yeelkadeeda oo shirkooda iyaga waa wateen laakiin annaga ka isteed ahaan guud ahaanba waxaan isla qabno isteedyada dalka ka jiro annagoo aragtidaas gurra-an ee dhallinyarada yaryarka ah ee rabto inta wasaaradda ay wasiir la-aan tahay inay ka faa'iidaystaan magaca ummadda soomaaliyeed warbaahinta soomaaliyeed inay wax ku boobaan rabaan annagu marnaba ma la shaqayn karo